raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir radio waa si toosa nooga dhegeysataan muujadan kun afar boqoliyoabaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa akhyaarta iyaguna waxay nogala jaan qaadi karaan oo haatan si toosa barnaamijkeena uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa uga socdaa daafeed com sida caadada noo ahayd
warkii oo fidsan guddoomiye mungaab oo iskuday dil maanta kaga badbaaday magaalada muqdisho ciidamada dowladda oo howlgallo ay muqdisho ka sameeyeen kusoo qabqabtay hub iyo weliba hub uu lahaa hogaamiye hore qaar ka mida mas-uuliyiinta maamulka degmada kaxda oo xabsiga dhigay qaar ka mida mas-uuliyiinta waxgaradka gobolka shabeellada hoose oo dowladda ku eedeeyey inay qayb ka tahay dagaalada ka dhacaya gobolka guddi uu yeesho olombikada koonfur galbeed oo qabanqaabadiisa haatan laga wado magaalada baydhabo caasimadda koonfur galbeed shirweyne loo dhan yahay oo dib u heshiisiineed oo lagu wado in uu kismaayo lagu qabto bisha sebteembar ee soo socota aanu ku bilaabana ee guddoomiye mungaab oo ka badbaaday isku day dil maanta gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho jenaraal xasan maxamed xuseen mungaab ayaa isku day dil ka badbaaday kadib markii gaari oo watay lagu qarxiyey agaarka hoteelka lafooyin ee ku yaala degmada yaaqshiil ee gobolka banaadir mungaab ayaa qaraxa ka badbaaday hase aatee gaarigii uu watay ayaa goobta ku gurguray sida dadka goobjoogayaasha ah ay noo sheegeen afyeenka maamulka gobolka banaadir cali maxamuud faarax cali seeko oo aan wax ka weydiina ayaa inoo xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka banaadir inuu ka badbaaday isku daygaasi dil hase aatee waxa uu sheegay laba ruux inay ku dhawaameen
ciidankiisina waxma gaarin marka gabar iyo wiil waa wax ku gaareen shacab ahaan maqlay waxa weyn oo hadda jirana mala gabadha in yar daranaa lagu yiri nooca qaraxa gudoomiyaha la heestay oo ah noo sheeg waxaan aada ugu naranaynaa noocan jidka dhinaciisa la qiyo oo biyaha xabadiisa gudoomiyaha hadda ma bad qabaa hadduu hadda ku sugan yahay
dad qaba waxba ma gaarin alxamdulilah waana hadda waa wada afurnay afar asimaad oo fidiyey fidiyey baan intaa fadhinaa wax dirayna ma jiraan aad baan u fiicannahay waxma gaarin labada qofoo shacabka wax gaareen shacabka wax gaareenna aad iyo aad baan uga xunnahay shacabkana waxaan u sheegaysaa ciday u naxariisanayaan inayimsanaysa way dhawaantay wiilna wuu dhawaamay intaaleegiriga
waa garta mudan abda wararkaana waxay sheegayaan in gaariga uu saarnaa gudoomiyaha oo qaraxa lama egtay gaariga uu aada u burburay arrimahaasi maxaa ka jira
gaariga ayaa gaareen oo ayaa gaareen xagiisuu ku socdaa aniga boodihiisa yaa wax yar gaariya wax yar oo aa u weyneyn marka
weerarkan lagu qaaday gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu ku suhadayaa iyadoo mungaab oo muddooyinka ugu dambeeyay ku goodinayay in ammaanka magaalada muqdisho wax badan uu ka bedeli doono inkastoo xaalada ammaan ee magaalada muqdisho ay kasii darayso al-shabaab ayaa si caadi ah u wato howlgaladooda khaarijiinta iyo weerarada ah oo ay ka jeesanayaan caasimada toddobaadkan waxa ay dileen saada cali warsame oo ahayd fanaanad caan ah oo si weyn looga yaqaanay dalka iyo weliba dibadda iyo sidoo kalena ahayd mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya al-shabaab ayaa ku faanay dilkaas waxayna tilmaameen in uu ahaa weerar qorshaysan oo ay ku khaarijeen xildhibaan saada cali warsame madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dilka saada cali warsame ayaa waxa uu sheegay nabar weyn oo soo gaaray qaranka soomaaliyeed inuu yahay laakiin waxa uu tilmaamay dowladdu inay ka hortagi doonto weerarada al-shabaab ay jeesanayaan aad iyo aad ayaan u xunnahay qarankan soomaaliya iyo ummadda soomaaliya culays weyn oo soo gaaray geeli maxduma oo ku timiday waaye murugada ayaan la wadaagaynaa dadka soomaaliya dhammaan allah unaxariistaan lana xildhibaantaado laakiin cadowgu geesnimo iyo guuranaan iyo iskusii buuqsanaan baan ka qaadaynaa marka qofaan jecelnahay ay nala jiraan harari mayno waxana mayno kana cabsan mayno xildhibaanada allah unaxariisto eedadii iyo asxaabtii taqriiman allah ka siiyo sidoo kalena waxaan uga tacsiinaya ummadda soomaaliya guud ahaan qof magac u dhexlaaya ee caawiga ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay sabir iyo iimaan allah idin ka siiyo aan ogaanayna cadowgu maalin walba inuu qofku nagu muhiimsan sidaas oo u bartilmaameysanayo dilka xildhibaan saade cali warsame oo tirada mudanayaasha baarlamaanka ee sanadkan lagu dilay magaalada muqdisho ka dhigaysa ilaa iyo afar xildhibaan ayaa waxay walaac badan kusii abuurtay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya inkastoo kale fadhigii baarlamaanka uu xiran yahay haddana xildhibaano badan ayaa isaga tegay magaalada muqdisho kuwaas oo fasaxa ku qaadanaya dalka dibaddiisa waxaayna ka baqayaan inay saameeyaan weerarada iyo qorshooyinka dilalka ah ee al-shabaab ay ka geysanayaan caasimadda aqoon-yahan cabdi maxamed yuusuf oo kamid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegayaa in qorshihii nabad ku afur ay dowladdu ku dhawaaqday oo xilli hore fashilmay oo saameyn weyn ku yeeshay dowladda al-shabaabna ayaga oo doonaya qorshahaasi inay jiraan in ay weeraro badan ku beegsadeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya cabsi badanna golihii baarlamaanka ee la soo diristay waxaad moodaa in ammaanku oo kasii baxayo maaha inuu kasii baxayo dilku wuxuu doonayaa dowla soomaaliya waxay noqotay meel booqashada ay ku goortay xagga weerarka oo qodoba xaadka iyo mar walbaba ay joogto ka yihiin ammaanka laamihiisa kale bilowga waxaad moodaa in qalqaldama ku jiro aad u faatada weliba ammaanka munaasib bisha ramadaan ay nabad ku afraa soo aad moodaa ina socon waayo madaxweynaha soo bandhigay odaanka baankiisa lacag ka qalqal kubsiga oo xildhibaanada oo maaragtay shiraajidiinta iyo dowlada dalka si gaar ahaan garsamoonadan yimaadeen tan iyo markay dhalatay bisha barakeysan ee ramadaan dowladduna ay ku dhawaaqday barnaamijka nabad ku afur al-shabaabna ay ku hanjabeen inay barnaamijkaasi fashilin doonaan ayaa qiyaastii waxaa la sheegayaa al-shabaab inay magaalada muqdisho ku dileen in ka badan sideetan ruux oo isugu jira mudanayaal ka tirsan baarlamaanka saraakiil shakshaad u shaqaynaya dowladda ciidamo iyo dad shacab ah oo aan la garanaynin sababaha loo bartilmaameysaday madaxda dowladda waa shirayaan saraakiisha hay-adaha ammaanka isbeddel ayaa lagu sameeyey qorsheyaal xagga ammaanka ah ayaa socda madaxda dowladdan waxay sheegayaan in mar walba dib u habeyn iyo ka hortag iyo ka dabatag lagu samayn doono weerarada ka dhaca magaalada muqdisho al-shabaabna howlahooda ayay iska wataan dadka muqdishona aad bay u baqayaan farxaddii ciidulfidrigana waa soo gashay maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho ciidamada dowladda oo howlgallo ay muqdisho ka sameeyeen kusoo qabtay hub uu lahaa hogaamiye ismaan xasan cali caato warbixin ku saabsan arrimahaas oo maxamed kaafi nooga soo diray magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgallo maanta ay ka sameeyeen magaalada muqdisho waxa ay kusoo qabteen hub uu lahaa ismaan cali caato oo kamid ahaa hogaamiye ku-xidhidii dalka soo maray kaas oo horey u geeriyooday hubka waxaa laga soo bixiyey garaash oo lahaa hogaamiye ku-aadkan oo ku yaalay degmada hodan ee gobolka banaadir afhayeenka hay-adaha ammaanka ee dowladda qaasim axmed rooble oo warbaahinta la hadla ayaa ka warbixiyey hubkan ee ciidamada dowladda iyo kuwa amisom howlgallo si wada jir ah ee muqdisho ay kaga sameeyeen ay kusoo qabteen information la helay oo meel rasmiya oo loo socdaa la yaqaana uqoraaba ku howlgalaa marka sida caadada ahayd ilo wareed ka yimid dadka shacabka ah ayaa lagu howlgalay ilahaas wixii ay sheegeen saakay waad aragteen hog fara badan iyo rasaas fara badan ayaa la qabtay mas-uuliyiintii hore hogaanka-xeedyada ahaa mid ka mid ah ayaa maaragtay meesheeda meeshiisa laga helay waa la baaray ciidamada oo isku dhafa oo waxay ahaayeen amisom police iyo amisom military somali military police somali police nisa kulli waa howlgalkaas waa laga qayb qaatay si fiican buu u dhacay afayeenka ilaha ammaanka sidoo kale wuxuu sheegay howlgalladan in la sii wadi doono ee ay sii socon doonaan ayagoo bartilmaameed ah waxauna dhanka kale uu sheegay in howlgallada maanta in lagu soo qabtay shakhsiyaad oo uu tilmaamay in la tuhunsan yahay inay la shaqaynayeen al-shabaab howlgallada waxaa barbar saaray dilal qorsheysan iyo weliba weeraraha al-shabaab ay ka geysanayaan caasimada kuwaas oo baqdin ku abuuray dadka shacabka ah dhanka kale qaar ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ka hadleen dagaal maalmihii ugu dambeeye ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo deegaanka lambar konton oo kamid yahay odayaashan ayaa ku eedeeyay ciidanka dowladda inay ka qayb qaateen dagaalkaas eena dhinac kamid a dhinacyadii ku dagaalamaya gobolka shabeellaha hoose ay la jirsadeen waxa ay dowladda ku eedeeyeen dagaalka ka socda shabeellaha hoose inaysan dhedhexaad ka ahayn kaasi oo udhexeeya laba maleeshiya beeleed shalay gelinkii dambe waxaa weerar ku soo qaaday niman sheeganayo shabelle state iyo niman ciidamada qaranka sheeganayo oo degan sida afraad la yidhahdo oo saliina degan waxay weerar ku soo qaadeen dad muhaata ah oo saliina degan ay xabado ku xireen waxaa ku dhintay laba oday oo waaweyn oo sideetan jir ah ayaa meesha ku hurwaayey oo shacab ah guryahoodii iska jooga qaarkoodana ganacsiga haysta saddexdana way ku dhaawacmeen dhibaatadaas ayaa ka dhacday nimankaas ciidamada qaranka sheegay dhibaatadaas dilay bartaraas qaadan sameeyey ayagoo uhiminaya beela gaara beelihii ay meesha ku dagaalamay maxaa yeelay haddii adig gurigaaga lagaa lagaa racday meeshaad aad ugadda wahuya annaga soomaalida oo garantayna nala gardaroon yahay oo gardoorna noo soo weeraray oola ay qaadan tahay ay waxay faradood wax ka og tahay ase wax ka qabahoori ama soom oo noodaanin waa la dhahaya dabarka noodaanin magin waa dad waxaas dan gaar ah hadda wadda ku jooga maxaa yeelay hoostayda meesha ayada wax ay isbar u taalo ninkii bay gashan laba hubood oo ogaala lagu dilay xataa ma guruf u dhan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ka jira dagaalo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo salka ku haya muhano la xiriira gobolkaas dowladda soomaaliya ayaana weli ku guuleysan xasilinta gobolka shabeellaha hoose maxamed kaafi sheekabukar rayay wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho qaar ka mida mas-uuliyiinta maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa maanta xabsiga la dhigay kadib kolkii dagaal beeleed ay shalay ku dhinteen ilaa iyo saddex ruux uu ka dhacay degmada kaxda ee gobolka banaadir ciidamada nabadgelyada dowladda federaalka soomaaliya ayaa xalay xabsiga iyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka degmada kaxda cabdinaasir xasan cali iyo taliyaha ciidamada nabadgelyada degmadaasi muuse gaab wararka ayaa sheegaya in ciidamada nabadgelyada dowladda federaalka soomaaliya ay xabsiga dhigeen labadaasi mas-uul oo ka tirsanaa maamulka degmada kaxda sidoo kale waxaa ciidamada nabadgelyada ay xireen gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda maamulka kaxda ee degmadaasi oo magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan ujeedka loo xiray mas-uuliyiinta ayaa la sheegay inuu salka ku hayo dagaal shalay ka dhacay degmada kaxda ee gobolka banaadir kaasoo ciidamo ka wada tirsan dowladda islamarkaana taawacsan mas-uuliyiintaasi ku dhex maray maamulka degmada kaxda oo khadka telefoonka kula xiriirnay gaar ahaan guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay jirta laakiin waxa uu tilmaamay inuusan xilligan diyaar weyn inuu ka hadlo maamulka gobolka banaadir dhanka kaleeto wax wara kama soo saarin arrintan ku aadan xabsiga loo saxaabay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kaxda waana markii ugu horreysay ee mas-uuliyiin degmo oo dagaal dhex mara aawadeed xabsi loo dhigo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryahiina nooga soo diray magaalada muqdisho warbixintaas ku saabsanayd kaxda iyo weliba dagaal shalay ka dhacay oo mas-uuliyiin loo xirxiray guddi iskii isu xilqaamay oo samayn doona sida ay sheegeen guddiga olombikada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay howl qabanqaabo ku saabsan samaynta guddiga olombikada waxa ay ka bilaabeen magaalada baydhabo waa kan waryahiina axmed cumar saalixi oo waraysi la yeeshay cabdulqaadir shariif oo ka mid ah guddiga isboortiga ee gobolka baay haatanna ka mid ah xubnaha qabanqaabada ugu jira sameynta guddiga olombikada koonfur galbeed soomaaliya arinta koonfur galbeed degmada koonfur galbeed laga maayaa degmo waxaa muhiim ah kuleed degmo aan ku baxbadan laakiin siyaasad ahaan bees ahaan siyaasad shaqadeeda ma ahan marka marka ujeedadu waxay tahay ma ahan midaysan dadka xalin jeeda ee xooyada ah mid banaan ma ahan macnaheeda waxaa waaye in dadkaas degmada koonfur galbeed in aan an u qaadno heerkii horiyan gaarsiino qoladaas aan isku xiritaakana sanadan marka marka maxaa kale xiligaaga guddiga rambikada abeedaba ka dhistaan iyadoo guddiga rambikada dalka uu ka dhisanay caasimada magaalada muqdisho tan heerkan yahay tan xamar ka dhisan yahay heerkan yahay sida hadda puntland oo kale iyo degmada kale kuwa macnaha sida xilin galbeed iyo inanka kenya sida dhista ayaa sharciga heerka u tuulay marka loo baxdo waxaas kale dhismaha matalan ada imaanaysa dhinacaas xamar kala imaanaysa magacaawid iyo sheekada macnaha laska samaysanayo ma ahan dadkii baadi isbariska ahaa ayaa macnaa masiirka ugu laaysan loo dhisaayo koonfur galbeed waxaasida ay ka kulmaan doonto olambikada isboortiska gobolada koonfur galbeed dabil ahaan gobolka sinan waxaan marka hore aana saarnay milinka sameeyo gobolan ah inaan samaysano gacanteena kaas yahay waxaan isleehay qalinka kii koonfur galbeed aan isku helay marka sidan sidaa la socno guddi rabbiga heer gobol ama koonfur gobol horay ma dhisneen xilligan maxaa keenay in la dhiso guddigaas maadaama maadaama koonfur galbeed markaa maadaama hadda ay jirto inay hadda same howshii ay bilaabeen la bilaabno taasi waa laagankaas xusad lagu tahay waxaa ku agaageeyo maamulka gobolka markada koonfur galbeed saddex gobol ku koobnaado si waa taagin arrintaasi saddex gobol ayaa badan kama hadlaayo koonfur galbeed ayaan ka hadlaa dadka ka soo jeedi inaan militariga sameeyno iswada aragnaha wax samaysano aan horumariyo isboortkii arriyaad xaggan la qabsano si ka dhisnay qaranka inaan la shaqeyno maxalena ma ahan dad bulsho oo aan aaminsanayn xoriyadaas iyo amrikada ma ahan tan waa masail kale oo heer koonfur galbeed markay marka maxaad isleedahay iisoo kordhin doona guddigan aad rabtaan inaad dhistaan wallaahi haddii aan dhisno waxaa soo baxaaya nasiibadaada fiican waayo qofka markuu jiifay markuu socday markuu intaa isfaaciid maahan maadaama hadda aan fahansannahay isbaanka aan ku dhex jirnay markii fahansan inaan fahansan dadka aan fahansanayna inaan u sheegin dalgadayna ma ahan siyaasad iyo qabiil iyo maahan baais bantan baais bantan xasan nuuca qabiil iyo iyo siyaasad tabarteeda marka maahan samaysano aan la shaqeyno qabiil oo qarankan iyo magacaalina aan la shaqeyno arrintan hawshan aan wadano sidakamalimaad marka cabdikood gudigeedan hadda ladan asoo in la dhisto taageerintaynaga qorigii gudaha waasanaysanaa intii boqolkiiba boqol aad iyo aada lagu alkansano aana u haysanaa meelo kulsada marka marka gudiga indikala dhisaysaan maamul goboleedyada lagu dhowaan qofka suxurinaayo laakiin mabda ahaan koonfur galbeed inka soo jeedo in aan fahansiin kala goorjeel kala marnayo waxay tahay in isbaansi wax kastaba aan ka noolay taasiya marka horsaashka jeclaan kuudiyaa waxay tahay xaaladda baydhabo siyaasadan maaha ma degan waxaa jira garabyo degaanku waa saxaalkiin oo maagarab ayaad raacsantiin mise guud ahaanbaa ku doonaysaan soomaaliga dhan waa dad oo laga siyaasiyada isbaanka garbaha aan iyo kulma maarkay dadka siyaasadana garan cabdiqaadir goormo ayaad ku tarjintaa inuu qabsoodo dhismaha guddiga olambikada koonfur galbeed ee soomaaliya bilaha horteena ah bilaha horteena ah bilaha horteena gobolada iyo markaas aan mitin aan sameyno aan sheega aragninku dhammaanteen markaas aan sameynayo sarnimo iyo samaysanida isku xariiya dhimataas ilaa hadda wax xiriira mala samayseen gobolada koonfur galbeed dabcan sida ogna waa ilaa lix gobol lixdaas gobol wax xiriira mala samayseen وقارن يسمونه قارن يسمونه قارن وبلا خيمه مركان بس لا توقف لما يبدي ورا يبدي سفر كان تبع صلاة جنوكا سنتنا كان واحد من برنامج له شغل قبل مع الله قبل خزنا هنا نجي نقول نجي ما كان
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo waraysi kala yeeshay cabdulqaadir shariif oo ku sugan magaalada baydhabo kana mid ahaa cayaartooydii hore ee gobolka baay haatanna ka mid ah guddi iskiisa isu xilqaamay oo raba in ay sameeyaan guddi olombik uu yeesho maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed shir weyne loo dhan yahay oo dib u heshiisiineed oo lagu wado in magaalada kismaayo lagu qabto bisha sebteembar ee soo socota sanadkan ayaa waxaa waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi uu waraysi dheer kala yeeshay mid ka mid a wasiirada axmed madoobe waa kan waraysigii
شركة كل شيء يوم قرار في الآن marka waa shir dhamaystirka dib u heshiisiinkii soo socotay uu gaagabeynayo oo dhammaan saddexdan gobol oo gobolada jubbaland kenya galaya waxgarabkooda beeraha dadweynaha ay kasoo qordinayaan waxaa la qabanaya haddii ilaahay kun iyo labaatanka sifeembar wuxuu socon doonaa muddo shan beri ah iyo lix maalmood oo mataqaanaa koonfurta xilmi iyo inkiska waxay kusoo bixintaa haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaa ku dhawaaqeen oo isbaaf qortay madaxweyne ku-xigeenka maamulka dibadda madax cabdulaahi sheekh ismaaciil sartaan iyo gabadha ku-xigeenka ka ah dhinaca siyaasada iyo hanaanka wakiilka dowladda arrimaha ka dhexeeya afar gabadha la yidhaahdo loogu dhawaaqeeyo magaalada kismaayo marka insha allah shirkaas waa jiraa waana laga hoggeyn doonaa muddo bisha agoosto gudaheeda waxa ka dambeeya waxaa la diyaarin doonaa waxa sheegtay goynta inay ka dhimaan doonaan saddexda gobol ee kala ah jubbada dhexe jubbada hoose ee gedo marka ma jiraan tiraha yiman oo shirkaas ka qaybgeli doonta dhowr boqol oo ergaaa wadda ka socdaan lahay laakiin dhowr boqol oo ergaa ka qaybgeli doonto oo dhammaan ergaa bulshada oo dhan go-aan ku ijerinaya inay beerisayna sideed boqol oo erga inay beeri doonaan qorsheynay maamulka magalka jubba muddo ku dhow laba sano ayuu dhisan yahay maro badan shirar looga hadlaya ayaa lagu qabtay kismaayo iyo muqdisho iyo nairobi adisaba intaba marka maxaa hadda shirkan keenay xilligan in la in la qabto shirkan umadibadooyahayda shirkii hore shirka hore waxay ahayd meel siyaasadeed oo arrimihii oo kula qaaday dowladda federaal iyo maamulka hore oo jubbaland kenya ayaa lagu dhamaystiray kii dhaxana wuxuu ahaa isfahamkii mataqaanaa dadka bulmooyinka iyo waxaa oo meelihii dowladda ka dhexeen arrimaha ku saabsanaa شخصيتي بالله طبعا مثلا على كذا تبديه طبعا تجديدات وشكة عند الدنيا الشركة وشخصيتي بالله ما يشبه عقلي العيال يشبه عقلي العيال إذا انتفع إلي قرص يقوم بها الشركة في الدولة بس الدور مهم كل هذا الشركة ما يدور دوان شركة وحالات علينا بغير الله قد حيث علينا شو لكن شركة وقامية ولكي في قد في قرشات وقامية دعم القدوبة لكن جايب الفرق وجوجيه كل لما تعديل عيلة حسن وحتى المسؤولين توصل الصومال وكجوبة مرة بدل وحصلنا عن مواضيع السياسية دولة الصومالية هي مامة الجوبة هي الكلاسية أنت قصاب سند كده هي أربعة أنت في هالكي يكون بيش ما أنا من أول من الحلقات الرقمية تحب هي أربعة وحصلنا أن كيرات تدخل فيه من جنوب الفدرالية حبيت برلمان خلال مريش marka markaasay noqonaysaa in mataqaanaa alayeelao kheyraadka wax soomaaliya iyo wax xamar yaala si iskuida loo helaayo su-aasha ugu muhiimsan inaan ku weydiiyo waxay tahay arrinta ku saabsan maamulka koonfur galbeed oo hadda laleeyahay saddex gobol in in la dhiso ama lix gobol in la dhiso arrintaas inta fikir ahaan waa maxay mowqifkiina anaga soo dhaweynayna lix gobol wax lagu hadla jiraan gobolka jubbaland galaya dhisanyihiin وعمل كلنا وطلعنا ولا طلع برنامج من كيف كل دولة كل دولة بشمالها لكن ما دام انت البرنامج الجوجين إذا بقى هي قولات بسبب عمل كل شغالين هي دكتور ابن اشتغل هذا هذا هو لأن الدولة بسببات الجرعان بأن الدكتور أنا مشتكى كتعليمات قلت عن هذا
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo wareysanayay wasiirka caafimaadka maamulka jubba ee axmed madoobe kaasi oo ka hadlayay shirweyne dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya iyo qaramada midoobey ay ku casuumeen dhammaan qeybaha kala gedisan ee beelaha soomaaliyeed ee dega gobolada jubbada dhexe jubbada hoose iyo weliba gobolka gedo inuu ka dhici doono bisha sebtembar magaalada kismaayo kaasi oo gogol xaar u noqon doono shir dib u heshiisiin goboladaasi oo dhan ay yeelan doonaan halkaa weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda ayadoo sidaan markii horeba idiin sheegnay inta badan caalamka islaamka wadamada carabta iyo weliba wadanka soomaaliya laga ciidi doono maalinimada berita oo caawa bisha laga arkay ayaa waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi waxa uu salaanta ciidda ka soo qaaday qaar ka mida dadka ku nool deegaankiisa magaalada baardheere
magacayga axmed cabdullaahi aada iyo aad ayaan ugu qanacsanahay bishii barakaysanada ramadaan ee noo soo dhamaatay ilaah ajra naga siiyo ciidul fitriga ayaan iska wara iska dhiibnay ilaah soonka bishiisana siiyo ciid wanaagsan kulli caam daanta bikhayr waxaan leeyahay dadka aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa bisha ramadaan ee soo barakaysan soo dhamaystay dad badan baa runtii aan ka qayb galinaya duurka iska qaaday dadkaasna waxaa leenaha ilaah waa soo hanuuniyo waxaan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha ku nool ummadda soomaaliyeed kuwa meel kasta iyo deegaan dhammaan waxaa kulli caam waanta bikhayr ciid wanaagsan meeshaan sheegi kara mood ilaah idinfila gaar ahaan gaar ahaan waxaan salaamayaa dadka ku nool degmada baardheere ayaan si umahad celinayaa oo bishaan barakaysan ee ramadaan ka qayb galay waan maskuulkan ku sameeya waxaan salaamayaa hooyadii raasidweyn maxamed ayaan salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa ehladooda oo ku nool wadanka kenya gaar ahaan howlati aan salaamayaa xalimo cabdiisuuf gaar ahaan waxaan salaamayaa saaxiibkii oo ku nool magaalada muqdisho caasimada soomaaliya mujiib cabdullahi cali waxaa kaloo salaamayaa saaxiibkii oo ku nool magaalada muqdisho shucayb cabdi gaayo insha allah ilaahi khayr badan oo wasiyo waxaan ku faahfaahan ciidda maanta waa maalin aad iyo aad muhiim dadka dhammaan muslimiinta ku nool adduunyada gaar ahaan dadka reer baareere
aada iyo aad ayaynu uga xunnahay in fariimaha salaamaha halkaasi aynu ku soo koobno iyadoo barnaamijkeeni inoo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo haatan uu marayo heer gebagaba ah barnaamijka xadlaha ah ee wadajir radio waxaa idiin soo diyaariya anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen iyo yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaanka farsamada inoo hayana waa maxamed siidow mayow ayadoo haatan wakhtigii uu gabagaba yahay ayaa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaasi iyo ciid mubaarak iyo weliba nabi imaanka nuur al cayn inta dib dambe aan isu maqli doona axadda dambena sidaas iyo ammaano allah
Yeah.